Taariikh lix iyo labatan bishii kowaad sanadki kun saqal boqol saqashan iyo kowdii, waxa ay dagaallo barakiciyay malaayiin qoysa ka dhaceen dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay lix iyo labaatankii Janwari kun saqal boqol saqashan iyo kowdii. Soomaaliya waxay lagu halagashay colaado sokeeye iyo dagaallo kale oo sababaya macluul iyo gaajo qax iyo barakac iyo dhimashada dad badanna dagaaladaasi oo saameyn ku reebay dadyow aad u badanna oo qaxooti u noqday wadamo kala duwanna dalkani Kenya ayaa ka mid noqday dalalka inta ugu badan martigeliyay qaxootiga Soomaaliya tan iyo xilligaasi ayaa waxaa si aad ah u wanaagsanaa xiriirka dowladaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna qaxootiga Soomaaliyeed dalkani Kenya ku haysteen nolol ka duwan noloshii xilligii ay ka soo barakacayeen dalkoodii hooyo ee Soomaaliya marka loo eego dhanka amniga caafimaadka iyo waxbarashada waxayna soddonkaasi sano ku ilmo dhaleen gudaha qaxootiga dalkani Kenya balse sanadkani gudihiisa bishii afaraad ayaa waxa uu walwal soo wajahay barakacyaasha ku nool qaxootiyaha Kakuma iyo Dadaab kadib markii dowladda dalkani Kenya ay hay'adda qaramada midoobay iyo UNHCR ku wargelisay inay la yimaadaan istiraatiijiyad albaabada la isugu laabi karo xerooyinkani oo ay ku nool yihiin in ka badan afar boqol iyo soddon kun oo qaxootiyaal ah waxayna dowladda qabsatay ilaa iyo bisha lixaad sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka xilli maanta loo dabaaldegaya xuska maalinta qaxootiga adduunka ayaan waxaana mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool dhadhaab inagoo weydiinay saameynta ay arrinkani ku yeelan karto ayaga iyo sida uu noqon karo ayaha caruurtooda anigoo xamdi maxamed cali kuna nool xarada xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan dhagaxley wallaahi dhagaxley soddon sano waan imaanay ilaa saacadan aan ku noolnahay alxamdulilah iskuul bremary aan ku bogay secondary aan ku bogay jaamacadaan ku bogay alxamdulilah haddana waan ku dhaldhalay meeshaan ku dhashaan ku dhalaan taaganahay alxamdulilah ilaah mahad iskale arrinka zaa'idaan oga naxnay maadaama annagoo meeshan aan ilmo ku dhalnay ilmihii hadday wax noo baranayaan qaarkeen aan wax baranayno haddii ay noqon lahayd dhallinyarada qaar kuwa isbitaallo ka shaqeeyo kuwa xirfado kaleeta ka shaqeeyo cilaan marinta ilaahay kuma darnaayo jaamacado kuwa dhigtaan kuwa digrii samaynayaan hadda marka waxyaalahaasoo dhan maarataye waxay u tahay challenge ay u tahay caqabad ay u tahay waayo waxaa fiicneed inay waxbarashadooda dhammaystaan intay waxbarashadooda ka dhammaysanayaan jaanis la siiyo xaradan hadda in lagu degdega maaha waqti ay ku habboon tahay jiraa xiritaanka hadda laakiin maadaama soomaaliba ay nabad aheen markaa kuma habboona in xarooyinka dalaxir annagana kuma faraxsanin qaxooti ahaan wallahi zaa'id wuu xumaan karaa waayo ilmo waxbarasho firi iska haystay oo ma aragtaaye iskuul ka soo qaad qaarkood brimary maraya qaarkood secondary maraya qaarkood jaamacado akhrisanaya haddii la dhaho hadda waa la guurayaa fursadihii jaaniska wax ku akhrisanaysay waa idinka burburayaan wallaahi zaa'id ay u niyad xumaanayaan waana waana waxay ku noqonaysaa arrin challenge oo zaa'id u xun oona fiicneen waa niyad jab waa stress waa murugo zaa'id u badan magacayga waa abshir aadan qorane waxaan ahay guddoomiyaha guud ee dhallinyarada dhagaxley soddonkii sano ee qaxootiga lasoo dhaafay anigoo yar ayaan qaxootiga imaaday soddonkaas sanana waan waan joogay laakiin hadda xaalka wuu isbedelay oo waxay u muuqataa qaxootiga wixii hadda ka dambeeyo in xiritaan uu yahay marka dhalinyarada inta badan aad uguma faraxsano inay dib u laabtaan sababo badan oo kow ay ka tahay amniga caruurta mustaqbalkooda halkan hadda la joogo waxbarashaha la haystaa iskuullaa jiro iskuulla brevet baa jiro oo dhalinyarada ay dhigtaan weliba caruurta yaryar hadda ay kusoo korayaan waxaa jiro system waxbarasho hadda ay la qabsadeen oo halkan ka jiro oo halkaas aanan ka jirin waxaa dhici karto caruurtaada halkaa markaa la tagto qaar ka mid a xataa in macnaha xoog lagaaga kaxaysto si ururada hadda jiro loogu daro marka cabsida caruurta aad bay u fara badan tahay magacaygu waa aadan daarow casmaan soddonkii sana aan joogno qaxootiga isbeddel weynaa ku imaaday nolosha qaxootiga hadda la joogo waayo qaxootiga wuxuu ahaa qaxooti degan oo halkan degan oo ku aam iimaan qabo oo iska degan oo waxay haysta oo ku sabarsan laakiin hadda dowladdii aan hoostagelin ayaa dhahday naga guura taariikhay noo qabteen dheeday noo qabteen sanad bay noo qabteen isbeddelkii oo noloshayna waxaa ku imaada walaac badan laakiin hadda security waddanka ma fiicno amnigeedu iska yar xun yahay marka dowladda kenya waxaan rabay aniga u mahad celinayno soddonka sano ayna soo haysay amni aynagu haysay ayna ilaalinaysay ayna soo dhaweysay soomaaliya markaan ka imaanay nagu soo dhaweysay waan u mahadcelinna taas asxaana u haynaa caruurtii xabad meesha xabad baa iska dhacaysa xabadda cadi arka marka shirita hoose gelinaya ilmihii yaraa shirita hoose ku xaroonaan kulli meesha gelayan waayo xabad may maqlin meel amniga ku koreen waxbarashay haystaan meeshan caruurtu waxbarashay meesha ku haystaan subaxii iskuul dugsiyaa la aadi iskuulaa la aadi madrasaa la aadi barefada la aadi ilmihii waxbay baranaya mashquul waayo haddii xagga la geeyey weji cusub iyo wacd cusub xataa biyihii soomaaliya lama qabsan karaan biyaha meeshan waxaan baranay biyo kaloreynta lagu daray nacam hataa ma ma ma la qabsan karaan marka isbeddel xun aa ku iman karta ugu dambayntii waxa ay baaqa arrimahaani ku aadan u jeediyeen dowladaha dalalka kenya iyo soomaaliya iyo hay-adaha u n k iyo u n h c r
dowladda kenya marka hore aad baan ugu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada aad baan ugu mahadnaqaynaa mahadnaqa goowaad ilaahay baa iskale midda labaadna iyagaa iska leh waayo waxayna hayeen muddo soddon sano ah dalkoodana nabad aan noogu nooleen dhibaatana aysan nagu soo gaarin waxaan ka codsanaynaa in inta xal waara laga helayo dowladda kenya in go-aanka hadda ay qaadatay oo kama dambeysta ah ay wax ka bedesho unhcr iyagana waxaan ka codsanaynaa waktiga hadda la joogo waxaa aada u yaraaday fursadihii dadka la siini jiray fursado waxbarasho ha noqoto dhalinyarada la siinayo fursado dib u dejin ha noqoto aad bay wax walba u yaraadeen marka qaramada midoobey waxaan ka codsanaynaa iyagana soddon sano qaxooti laguma jiri karo marka kuma faraxsanin inaan qaxooti ahaano soddon sano
dowladda kenya waxaan dhihi lahaa maadaama soddon sano aana soo hayseen waa mahadsantihiin waddankayga koowaad waa soomaali waddankayga labaad waa kenyo kenya kenya intaa ii qabatana cid ii qabata ma lahan zaa'idaan ugu mahad celinaya wuu u weyn yahay madaxweynaha uhuru kenyaata iyo dowladda dhammaan zaa'idaan ugu mahad celinaya way mahadsan yihiin intaasoo sanayna soo hayeen way ku mahadsan yihiin intaas sanayna soo hayeen haddana waxaan rabnaa inay noo dulqaataan intii waktiga aan ka helayno nabad waddankeenu nabad ka noqona inay noo dulqaataan intaasna ayna hayaan intaan soddonka sano wayna soo hayeene waxaan leeyahay intaas intaana soo hayseen in kale noogu dara waana mahadsantihi si kastaba ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowladda dalkani kenya soo saarto amar ay ku sheegayso inay ku xidhayso labadani xero ee qaxooti iyadoona markii ugu horreysay arrinkani shaacisay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii iyadoo loo aanaynayo walaaca amniga qaranka ee ku saabsanna soo dhexgalka kooxaha argixisada warbixintani waxaa idiin soo gudbinaysaa idaacadda codka bulshada wajeer wajeer community radio iyadoo kaashanaysa kenya media community network